waxaanu tagnay degmooyin badan oo ay ka mid tahay degmada taleex degmada xudun degmada laascaanood degmada buuhoodle iyo qaybo ka mida degmada burco runtii waxaanaan tegin baan isleeyahay gobollada waqooyi gobolka waqooyi galbeed iyo gobolka awdal laakiin gobollada kale ama degmo aanu tagno ama tuulooyin ama deegaano aanu tagnay waanu tagnay wixii aanu dadka kala hadlaynana waxay ahayd midnimada annagoo runtii mar walba la kulmaynay bulshada qaybaheeda kala duwan hadday tahay golaha dhaqanka dhallinyarada odayaasha cuqaasha dhammaan arrimihii aan u tagnay ahayd midnimada dadka degan sool sanaag iyo buuhoodle ilaahay waa nagu guuleeyey iyaga oo mida oo midaysan baanuna ka nimi waxaanununa marnay dhul dhis danisku gaadhayo kun iyo boqol iyo konton kilomitir oo aanu ku marnay gaadiid iyo socod meel walbana waa la kulminay dadka shacabka ah waxaan filayaa inaanu nahay xildhibaanadii ugu horreeyey ee distance intaa leeg iyo deegaano intaa leeg maray arrintaa aanu u soconnay ee ahayd midnimadana waanu kala hadalnay waana isla qaadanay waxaan haddaba dowladda soomaaliyeed ugu baaqaynaa iyo midda federaalka ama mid federaal ha ahaato ama ha ahaato kuwa kale waxaan ugu baaqaynaa inay waajibka ka saaran midnimada soomaaliyeed ee ay dadkani dartood u dhimanayaan u agoomoobeen ama waalid badan loo laayey in ay gacan ka geystaan inay horumarkooda ka qayb qaataan in ay la falgalaan oo wixii ay ka qaban lahaayeenba u geystaan
waxaan halka kan ku soo gudbinaynaa codsigoodii dhammaan ay isla qaateen hadday ahaayeen dhaqanka hadday ahaayeen ururada bulshada ee kala duwan ama dhallinyaro ha ahaadeen ama haween ha ahaadeen ama rag iyo dumarba ha ahaadeen nooc kastoo ay ahaayeen waxay ku soo gudbiyeen in loo sameeyo dowlad goboleedkii ama maamul goboleedkii iyagu ay iska lahaayeen iyada oo dastuuriyan laba gobol iyo wixii ka badan uu qabo dastuurku sharciyanna ay tahay inay helaan xuquuqdooda waxa ay u dardarsiyayeen inay helaan dowlad goboleedkooda waxa ay noo caddeeyeen oo aanu annana indhahayaga ku soo aragnay in wax xuquuqa oo ay dadkaasi helaan ayan jirin hadday tahay mucaawimo dhinac walba ah xagga waxbarashada xagga horumarka xagga biyaha xagga dadku xoololey bay u badan yihiin xagga xoolaha wax xuquuqahoo ay helaan oo ay ka helaan labada dhinac ee dhinacyada ka xigaana waxa weeye enji-ooyadu mar walba waa joogaan waxa weeye waxay isku dilaan aniga waad igu soo xadgudubtay iyo xadgudub baad igu soo samaysay bay isku dilaan